aan ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo toddobaadkan booqasho ku tegey dalka masar ayaa magaalada qaahira shir kula yeeshay madaxweynaha dalkaasi cabdulfataax al siisi madaxtooyada soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in kulanka labada hogaamiye lagu caddeeyey in iskaashiga difaac iyo amni ee u dhexeeya masar iyo soomaaliya uu yahay tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo amniga iyo xasiloonida gobolka qoraalka ayaa intaasi ku daray in heshiiska cusub ee difaaca uu dhabaha u xaari doono iskaashi dhow oo ay yeelan doonaan wasaaradaha difaaca iyo amniga ee labada dal booqashada qaahira ee xasan sheekh maxamuud ayaa imaanaysaa xilli ay dhowaan istanbuul ku kulmeen wufuud ka kala socota dalalka soomaaliya iyo ethoobiya kuwaasoo halkaasi u tegay wadahadallo uu turkiga dhexdhexaadinayo oo ku aadan heshiiskii ay somalilan hore ula gashay ethoobiya faahfaahinta warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha ee qaahira iyo heshiiska masar iyo soomaaliya waxaa inoo haya jacfar kuukay kulanka labada madaxweyne ee soomaaliya iyo masar ayaa lagu soo xiray saxiixa heshiis dhinaca milatariga ah oo ay qalinka ku wada duugeen wasiirada difaaca labada wadan oo kulanka madaxweynayaasha goobjoogka ahaa saxiixa heshiiskan ayaa yimid maalin uun kadib markii la sheegay in la isku mari waayey wareeggii labaad ee wadahadalka ee u dhexeeyey soomaaliya iyo etoobiya ee ka socday magaalada ankara ee dalka turkiga kaasoo natiijo la'aan lagu kala dhaqaaqay madaxweynaha soomaaliya ayaa heshiiskan ku tilmaamay tillaabo muhiima oo kor loogu qaadayo ammaanka iyo xasiloonida gobolka soomaaliya iyo masar waxa ay wadaagaan in labadaba ay xiisad siyaasadeed kala dhexayso etoobiya xasaradda kaahiraha iyo adisababa ayaa cirka isku shareertay markii tan dambe ay bilowday dhismaha biyo xireen weyn oo ay webiga niil ka dhisayso masar oo ku tiirsan biyaha webigaasi ayaa tallaabadaas u aragta mid halis ku ah ammaankeeda qaranka soomaaliya ayaa iyaduna etoobiya u aqoonsatay dal wiiqaya madax bannaanideeda dhuleed kadib markii abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo muuse biixi madaxweynaha somalilan ay is-afgarad etoobiya bad iyo dhul ku xeeran oo labaatan kilomitira siinaya kowdii bishii janaayo ee sanadkan ay ku saxiixdeen magaalada adisababa waa kan agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdulqaadir cali dige oo v o a uga warramaya waxa uu heshiisku yahay waxa uu ku salaysan yahay heshiis iskaashi amni ah oo ay dowladda masar ay dowladda federaalka soomaaliya ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay kala shaqaynayso tababarka iyo xirfadda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sidoo kaleeto waxa uu la xidhiidhaa la dagaalanka calgagixisada oo ay dowladda soomaaliyeed ay kula jirto khawaarijta al-shabaab oo ah halis amni oo gobolka ku salaysan soomaaliyana ay tahay in laga ciribtiro halkaas dowladda masar waa ka caawin doontaa dowladda federaalka soomaaliya sidoo kaleeto heshiiska difaaca iyo amniga dowladaha soomaaliya iyo masar waxa uu ku salaysan yahay xasiloonida gobolka sida shirka jaraa'id oo ay qabteen madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dalka masar ay sheegeen masar ayaa horay u sheegtay inaanay aqbali doonin in halis la geliyo ammaanka iyo madax bannaanida soomaaliya madaxweyne siise iyo mas-uuliyiin dalkaasi ka tirsan waxa ay munaasabado dhowra ka sheegeen in ay si aan leexleexad lahayn u taageerayaan madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya xasan sheekh ayaa saxiixa heshiiska kadib masar uga mahadnaqay taageerada ay la garab taagan yihiin soomaaliya wixii ka dambeeyey markii ay etoobiya xuduuddeeda ku soo xadgudubtay sida uu sheegay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdulqaadir cali dige madaxweynaha jamhuuriyaddana waxa uu dalka masar kaga mahad celiyey taageerada amni iyo taageerada ay la garab taagnaayeen kadib dowladda etoobiya markii ay faragelisay madax bannaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marka ujeeddada guud ee heshiiska military ee dowladda federaalka soomaaliya iyo masar ay wada yeesheen ayaa taa ah haddaba su-aashu waxa ay tahay maxaa isku soo beegay saxiixa heshiiskan iyo natiijo la'aanta uu maalin ka hor ku dhammaaday wadaxaajoodkii turkiga waa kan brofesor liibaan ciise oo ka faallooda arrimaha afrika iyo caalamka anigu waxay ila tahay taxaalufkaa unbaa la xoojinayey gaar ahaan maadaama hadda wadahadalku uu meel ciriiriya uu galay in macnaha hadday sidaa ku sii socoto waxaa laga yaabaa qulqulatooyin oo hadda gacanka hadal ah inay gaarto marka soomaaliya in ay saaxiibo badsato ayaa muhiim u ah ururka midowda afrika ayaa sheegay in masar ay ka mid tahay dalalka soo dalbaday in ay ka mid noqdaan howlgal cusub oo afrikaana oo beddelaya midka admis tallaabadaas ayay dad badani u arkaan in ay tahay heshiiskan ay qaahire iyo muqdisho qalinka ku wada duugeen oo sharciyad xooggan loo sameeyey xasan sheekh iyo cabdilfataax xasiisi ayaa wadaxaajoodkooda waxaa udubdhexaad u ahaa khilaafka itoobiya iyo soomaaliya iyo ciidamada la filayo in qaahire ay u soo dirto muqdisho laakiin brofesor liibaan ayaa qaba in arrintaasi ay u muuqato mid dhowaan aan la filan karin inaysan taa hadda degdegaynin laanna waddamada afrikaanka haddii waddamadii horena diyaar ay yihiin waxaa dhici kartaa in ay hal waddan waa laga cudurdaaran karaa oo cudurdaar waa laga samayn karaa oo kii etoobiya laakiin hadda masaarida uma sahlana iyada nafteeda ciidamadeeda waxay u baahan tahay qarash aad u xoog badan imaanshaha yani ay imaanayaan geyga soomaaliyeed laakiin waxay ku tusaysaa keliya doonista soomaaliya ay doonayso inay xulafadeeda ay xoojiso ayaa ugu muhiimsan warar ayaa sheegaya in ciidamada masar ee la filayo ay buuxinayaan booska ay hadda ku jiraan kuwa itoobiya arrintan ayaa daba socota markii dowladda soomaaliya ay go'aansatay in ciidamada itoobiya aanay kaalin ku yeelan karin nabad ilaalinta soomaaliya mar haddii ay ku xadgudbayso gobonnimadeeda sida uu sheegay xuseen sheekh cali la taliyaha dhinaca ammaanka ee madaxweynaha soomaaliya horey ayaan u caddaynay bosishinka dowladda soomaaliya inta uu memorandumkaas xaaraanta ahaa weli ay dowladda etoobiya ay ku taagan tahay in aysan qeyb ka noqonaynin ciidanka oo afrikaanka howlgal ka geli doona laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in uusan go-aankaasu keliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa howl socota oo dowladda turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedii wado haddii lagu guuleysto inta waktiga uusan naga dhammaanin in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyayaal noqdaan
brofesor liibaan ciise waxa uu qabaa in xataa haddii labada dhinac waa soomaaliya iyo etoobiya uu mid walba mowqifkiisa ku adkaysto aan la filan karin in uu dagaal foolka fool a qarxo isaga oo tusaale u soo qaadanaya xiisadda qaahire iyo adisababa u dhexaysa oo meel adag gaartay welina aanu dagaal tixda ugu jirin iyada nafteeda biixireenkii arrintii muranka etoobiya kala dhexeeyey si kasta ay duruufadu u adkaatay etoobiyana isku madax adkaysay marna ma gaarin heer kafool kafool ah marna ma gaarayso dowladuhu waaweyn mar walbaba waxa ay ku dadaalaan cabsigelinta iyo xulafayn ureysashada iyo waxyaalaha ayaa ay tahay laakiin dagaal toos ah ma filaayo inay marxaladda tanna imaanayso somalilan ayaa iyadoo weli ku adkaysanaysa is-afgaradka ay la gaartay etoobiya waxayna u aragtaa mid fulaya madaxweyne biixi oo dhowaan hadlayna turkiga ayuu faragelin ku eedeeyey
mahadsanid jacfar kuukay dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo